فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuguxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon marka laga reebo habeennimada sabtida qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo maalintii afar aad ka soconaya duleedka magaalada kismaayo waxaan idiin soo gudbi doonaa xog faahfaahsan oo ku saabsan dagaalkaas iyo khasaaraha ka dhashay saraakiisha markaa meesha ku carartay amaba jaansuwaadana sidii waay markay arkeen raggii in ay meeshii ku carareen saraakiishii marba hadee saraakiisha carartay askartii meesha xuma yaalo walaalaheenoo dhaawaca askartii maxaabiista ahayd ee loo haystay inay ku jabeen dagaalkii caad oo xabsiga ka soo hadlay waxaad maqli doontaan askartan oo xaalad adag ku jira sidoo kalena eed u jeediya saraakiishii ay dagaalka caad iskula jabeen sidoo kale caawa inta uu barnaamijka socdo waxaad maqli doontaan beesha shiikhaal oo muddo bil ah u fadhisay dowro iyo duubka suldaan cusub waa kee suldaanka ay dooratay beesha shiikhaal waxaad maqli doontaan bayaan iyo kelimaadkii laga jeediyey kulan muddo soddon maalin ah ay odayaasha beesha wada fadhiyeen haweenka ku nool degmada kurtunwaarey oo lacag iyo timir ku wareejiya mujaahidiinta furimaha ku sugan haweenka oo hadlaya iyo odayaal dhaqan ayaad maqli doontaan dowladda itoobiya oo qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiiskii ay ku qaadanaysay badda soomaaliya sidoo kalena ku bahdilaysa dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho qodobadaas iyo waxaad maqli doontaan isku soo bax ka dhan ah damaca xabashida itoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud gabayo ay reer galgaduud tiriyeen iyo haweenkooda oo si adag u hadlaya ayaan barnaamijka idinkugu haynaa
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhammaystiran ayaan markaan idiin soo gudbinaynaa waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya waa dagaalo maalmihii lasoo dhaafay waxaa dagaalo aada u xoogan ay ka socdeen duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo u dhexeeya ciidanka xararkada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale askarta maamulka jubbaland ee la shaqeeya kenyaatiga dagaaladu waxa ay ka dhacayeen deegaanada buulgaduud iyo sidoo kale farwaamo maanta ugu dambeysay dagaal jilbaha la isku astay ayaa halkaasi ka dhacay ciidanka maamulka jubbaland maanta oo ah maalinkii afaraadna halkaasi waa ay soo gudbilaayihiin wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in toban askari oo ka mid a ciidankaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacay aagaas askari weliba oo ka mid a kuwa maamulka jubbaland markii uu soo dhaqaaqo waxaa tooganaya liifyahanno ka tirsan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذو waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan weli ku guda jirnaa xabsi ku yaala magaalada muqdisho oo qarsoodi ah ayaa waxaa ka soo hadlay koox maxaabiis ah oo ka tirsanayd ciidanka dowladda federaalka ee lagu jebiyey dagaalkii caad kaasi oo maalmo ka hor dhacay askartan oo ay dowladda federaalku ku xukuntay sannado ayaa hadda waxa ay ku jiraan xaalad halis ah iyagoona labalabo gacmaha silsilad la isugu xiray kuwaasi oo aan kala fogaan karin askartan ayaa helay fursad dhifi naadir ah oo ay ku soo gudbinayaan dhibaatada ay ku jiraan waxayna sheegeen in loo haysto maadaama dagaalkii caad lagu jebiyey sidoo kalena ay lumiyeen gaadiidkii iyo sidoo kale hubkii caad ay mujaahidiintu kala wareegeen askarta hadda xabsiga ku jira waxay u badan yihiin darawaladii gaadiidka mujaahidiinta ay gubeen iyo sidoo kale kuwii gacanta ku hayay qoryihii waaweynaa ee dagaalka caad looga xoogay ciidanka dowladda federaalka waa kuwan askarta oo eed u jeedinaya saraakiishooda sidoo kaleetana caddeynaya qaabkii loo jebiyey
marba haddii saraakiishii ay carartay anaga meesha wax kuma helo saraakiishii markaa meesha ku carartay amaba jaansuwaadana sidii waay markay arkeen raggii in ay meeshii ku carareen saraakiishii marba haddee saraakiisha carartay askartii meesha xuma yaalo walaalaheen meesha yaalaan dhahayaan waraa naga tagena waraa naga tagena waraa naga tagena maxaa weynay qaawa kusoo qaadana ma fahante sidii anaga meesha ugu soo baxnay markaan imaanay wasiir markaan imaanay ragna eedhaqaan xamar ee aadeen guryaha aabbahooda ee aadeen raggii soo haray oo meesha ku soo haray waxaa dembiga dusha laga saaray gaadiidkii iyo hubkii iyo wixii meesha loogu soo tagay haddeertaan waa taana u herana oo nala haysto saraakiishii dembiga lahayd dembigoodii anaga dusha nagala saaray hal wax aana oo dhammaystiran oo darawalina u badanta in gaadiidkii iyo hubkii dowladda laga soo tagay taasna anaga mas-uuliyadeeda ma helin sababtoo ah haddii mar saraakiisha meesha ku xarantay askari nin dagaalgeliyo warwaya adig ku dagaalgelina ninkasoo naftaada baasaada meesha tagto waa dagaalanay ciidankii urur walba hortiisa xabad buu qabsatay oo horta urur urur u gurmada ma jiro urur walbaasay xabadii hortiisa u qabsatay ciidankii waa dagaalamay waa dagaalamay waxna soo gurmada ma arkin diyaarano maana helin maadada kaleeto meeshan heelay gaadiid gaadiid taleefana ku jiray markii nagala adkaadanay waa waa soo dhibnay magaala imaanay waa is aruursanay saraakiishii hukumaysay kii dhaawacmo dhaawacmo kii soo badbaada kuu soo haran kara kuwii soo haran asgar dible oo waxna aa galabsan dindina aa galin oo amarna aana dhiibi karin aa waxaa loo soo aruuriyey maxkamad maxkamad ganbi waayo waan la imaaday waxay rabteen ugu xukuntay anaga maahan la wareysan maahan hadlin iidaa lashay iidaan wareysatay iidana waxay ku qortay wixii asgari amba daro la aado amba beeka aan oodo amba silan la aado oo jubta culus ha aado xabsi aan lagu soo wada shuwarta ma garanta waxaase ugu weertaa cidday dhahay maahan saraakiisha xerintiinana waa dardeen markaas ka keen noqdaan oo macnaha aan kuqosaday lagu geli lahay oo dayacadii ciidanka iyo gaadiidkii iyo hubkii dayaceen oo micnaha lagu qaadi lahaa qalabkoodiibi maxaa duuga maxkamadda galmudug dabla maskiin oo beekaan la ahay sibin la ahay darool ahay oo mid oo dabla iska hadoo waxba aan gelin oo naftiisa iskaga feeshanahay waa la soo qabta ma garan amba darool aado amba jita oo la soo aado inta isugu jirta adiga wax haddana midda noo dheeraaba hetaa katiinadan nugulada xiran oo laba u wada xiran ma garan amar maleen saraakiin dubleyaan anay waana luday hogaanka ragaan noo hayay markii hogaanka noo hayay in lala xisaabtamo oo cadaalad u socoto wax noogama qabta rabnaa ma garat askarta dowladda federaalk ee ka badbaadaya dagaalkii weynaa ee caad ayaa in badan oo ka mid a hadda waxay ku jiraan xabsiyada kuwaasi oo ciqaabaad kala duwan lagu xukumay kadib markii dowladda federaalka ay daawatay laba muuqaal oo caddeynaya wixii ka dhacay caad فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegeystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiid ayaan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo gudbinaynaa kulan ay beesha sheikhaal muddo bil ah u fadhisay kaasi oo natiijadiisu tahay mid aad u ballaaran haddaba qodobkaasi ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno magaalada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose haweenka ku dhaqan magaalada kurtunwaarey ayaa ciidanka xararkada mujaahidiinta al-shabaab ee furimaha hore ku jira waxa ay ku wareejiyeen lacago iyo sidoo kale timir kuwaasi way ugu talagaleen in mujaahidiintu ku dardargeliyaan halganka ay kula jiraan shisheeyaha wadanka kusoo duulay iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee la shaqaysa munaasabadda ay hadiyadda haweenka ku bixinayeen waxay ka dhacday bartanka kurtunwaarey waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose haweenkii hadayaad ka wareejiye ayaa hadlay xaflad ayaan iskugu imaanay aan ku soo dhoweynayno walaalaheena mujaahidiinta ah degmada kurtunwaarey aana ku taageerayno dagaaladii malxamadda ahaay oo ilaahay subxaana watacaalaahayna uu mujaahidiinta guusha sidaa ku siiyey alxamdulilah ilaahay baan u mahad celinaynaa cadowgeenna jabiyey mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaalaahay ha idin sugo anakana garabkiinna ayaan taagannahay mar walbo waxaan meeshaan ku guddoonsii rabnaa hadiyo qaali ah oon ugu talagalnay walaalaheenna suquurta ku jira ilaahay ha u barakeeyo koley waxaan leenahay mujaahidiinta sidaa gaalada ula xisaabtama waa mudankoodee annakana garabkiinna ayaan taagannaha goor iyo ayaanba insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq meesha waxaan isugu nimid magaalada kutugaaray xaflad aan u soo bandhignay walaalaha iyo mujaahidiinta ah aan ku taageerayno lacag dhan toban iyo lix milyan saddex boqol labaatan iyo afar kun oo lacag soomaali ah iyo toban iyo saddex kaartoon oo timir ah intaas ayaan ku wareejina walaalaha islaamka waana la gara taagan habeenay maalin insha allah mujaahidiinta waxaan sheegnaa insha allah inay la xisaabtaan nimanka saliibiinta ee kusoo duula diinteeda markow ha ka bilaaban calool uusta nimanka murtadinta ah ee soomaalida ha ka bilaabin insha allah bimilahi baari annagoo daawanay filimkii caad ilaahay inuu gargaaray subxaana watacaala mar kastana ilahay waa u ballanqaaday mujaahidiinta inuu garab taagan yahay inuu junuudiisa ku caawinayo ducadii waa u dheerta habeeniyo maalin insha allah mujaahidiinta waa u ducaynaynaa walaalahay waa u ducaynaa insha allah ribaadka jira ilahay ha noo xafido maraykan iyo wix loo socnaa insha allah bimilahi baari ee diinta kusoo dula ilahay ha baabiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamaa dadka islaamka oo dhan intii arkays iyo intii imaqlays bacdi salaam waxaan rabaa fariin yar inaa u diro gaalada saliibiinta iyo wixii soo raacay murtadiinta waxay yidhaahdeen meel walboo la gala waxay yidhaahdeen way iska caawiyeen ciidankeen raggii way iscaawiyeen way iska celiyeen waxaan aragnay u dambeeyey meed maxaa usii u dambeeyey kii lasii waday dadka ku maahmaahaa waxaa u dambeysay dagaalkii ka dhacay maalintii dhubeyd caad waxaan aragnay wixii ku dhacay iyo wixii lagu dhigay waxaa aragnay oon fiirsanay dhalada ka fiirsanay toban nin oo rido calal uus hal nin oo mujaahid ciirsanaya madba mir dhigay madba mid dhigay mid laba dhigay ilaa iyo kii u dambeeyay ilaa ka soo dhigo marka maxay ahaatay kaas tobanka nin ciirsadana hooyaa dhashay kuwa kalena hooya lee dhashay laakiin maxay isdheeriyin ilaahay kitaabkiisa iyo baadilka kana waa mid ilaahay xaqiis u taagan kana waa mid dastuur iyo wata waxaan jiranoo ilaahayna garabkiisa ku jiran marka waxaan leenahay kii soo dirsadayo kuwaas calooshada ushaqaystayaashaas waxaa la yaabtay xataa oo maanta ka farajacday gaaladii soo tababarta hadday tahay maraykan hadday tahay imaaraad hadday meel walba iskugu jiro ayagaaba leh maanta waxaan qarash ku bixin waxna magalaani maxay yihiin sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada kurtuunwaaraye ayaa iyaguna markaana hadlay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin yaa ayuha aladiina aamanu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaan u fadhinaa munaasabada beesha ka dhacday oo gabdhahayna muslimiinta ah oo degmada kurtuwaari ay degan yihiin oo mujaahidiinta ay garab taagan yihiin oo saakana ay ku wareejiyeen mujaahidiinta buskadka ay qaadan lahayaan ay jidka ku mara lahayaan iyo timirta ayay ku wareejiyeen gabdhaha oo ka maqan oo degmada ku nool oo macidaha ay dhigtaan oo meel walba oo waxbarashada ay ka yimaadaan waxaa la rabaa inay ka daysadaan inay qaataan gabdhahan keliya in loo daan waayo wixii ka dhacay waad maqlayseen oo halay waad fiirsateen oo degmada la yidhaahdo matuula ma degma oo aad oo ku nooleed mushrikiinta iyo kufaarta oo laiskugu keenay middii ka dhacday waad maqasheen waadna aragteen oo indhihiina laydinku tusay horta gaalo waa jabtay oo waxay meesha ku haysa male markii la soo abaabulayey oo meesha la keenaayey oo waddammahooda laga soo qaadayey oo muslimiintii markii meeshooda la keenaayey dadka qaar waxay dhahayeen waxaan dabaabada ay wataan meel loo istaagi kara ma aha dabaabaadkii waa la fahmay dhinacyaa laga maraay sida lala dagaalamaay dhammaan waa fahnay waad aragteen dabaabaadkoodii waxaa lagu dhigay waad aragteen magaalada idinku dhow waa buulamareer tii idinku dhow middii ka dhacday waad aragteen midii ka dhacday waad aragteen wixii dhimanna saasaa loo dhammaystiri doonaa wixii dhimanna saasaa loo dhammaystiri doonaa ninka wadow oo kufaarta oo la soo heshiiyey oo lacag yaa idin hayaa waa idin garab taaganaha uu leeyahay wuxuu maanta ku nool yahay iyo xaaladiisii waad ogtihiin ninka la yidhaahdo guurguurta guurguurta maanta waxay ka maraysa maxaa ku geliyey ay taagan tahay maxaa ku geliyey ayayd ka taagan tahay annagoo ah odayaasha degmada kurtuwaari ku nool oo gabdhahayni oo maanta oo halfadda loo dhigay wixii ay maanta mujaahidiintan ay ku wareejiyeen waad u jeednaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigu ma warbadni laakiin laba nuqdoo yaryar baan rabaa inaan isdul taago waa marka hore hablahan haybadale ee muddo hadda aan aad u sii fogayn aanan haysan habla haybaddaas le gabadh diric iyo garbasaar wadata mooyaane aanan haysanbaa ilaahay ugu mahadnaqayna mahadnaqa ilaahay ka sokow hablo soomaaliyeed oo ku dayday waddadii ciidankii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh waddadii uu marayey biyaha iyo caanaha daba sidi jiray ku daydayna ilaahay baan ugu mahadnaqayna idinkana waxaan idiin sheegayaa halgankan iyo jihaadkan haddaad ka fadhiisataan gabdhaha soomaaliyeed dhaqan waxay soomaalidu u leedahay sideedaba ciidanka gabdhuhu ay u wadaan biyaha iyo caanaha ay u sidaan ma jabo sidiisaba ma jabo waa dhaqan soomaaliyeedba markii oo lagu dagaalamayey dagaaladii xunxumaaye oo qaribnaaye maxaanku dhahdaa qabiilka iyo qashinka aha lagu dagaalamayey gabdhaha daba socdaa ciidanka ay daba socdaan ma soo noqdo maanta oo aad jahaadka daba socotaanoo caanaha iyo biyaha iyo taakulaynta sidaanna inuu soo noqdo ha sugina inuu dib u noqdo ha sugina waadilaahay baana ku mahadsan suma ka gadaal gabdhaha haybadda leh ee halgankaa u kacay ayaan ugu mahadnaqaynaa walaayada islaamka ee soo tarbiyadaysay ee waxbarashada u waxaysay ee caynkaa waxaan waxaa keenay caqiidada waxbarashada keentaye waxaa markaas aan wax yar idinku boorinaya deeqdan aad bixiseen ilaahay baa idinka abaalmarinaya annagu idinka abaalmarin mayno ilaahay baa idinka xasanaad siinaya annagu idinka xasanaad siin mayno laakiin waxaannu markhaati ka nahay deeqdii aad bixiseen inayna hor taallo oo aad ugu tala gasheen jahaadka aad ugu tala gasheen waxaan kaloo idinku boorinayaa wiilashaas dhammaaday hooyo soomaaliyeed oo laga yaabo inay muslim tahay baa dhashay u duceeya in ilaahay u soo hadeeyo way ka qarrimeen way gaaloobeen shayddaan bay raaceen shayddaan baa duubsaday labadii wadda tii shayddaankay raaceen in ilaahay uga soo reebo oo wixii ka hadhsan ilaahay uga reebo oo ilaahay hooyadaas soomaaliyeed ee laga yaabo inay muslimo tahay idinkoo kale ah in ilaahay uga soo badbaadiyo ilaahay u barya u duceeya ducadiinu inay kacdaa suuragala wayna kacaysaa insha allah inay uga soo hada hadda maalin dhaweyd halkan afar wiil baa noogu yimi oo xaflad halkan aan ka qaybgay afar baa yimi ilaahay baa u soo hadeeyey halkanay ka soo baxeen ilaahay baa u soo hanuuniyey oo hooyadaas way murugaysan tahay ilaahay murugta u dhaamo oo uga soo bixiyo meeshaa ba'day ee ay ku jiraan ilaahay u barya annana waa u ducayna ilaahay baan u baryaynaaye waxaan leeyahay markaas halkaa markaan kaga baxo gabdhaha ammaantooda maba koobi karno horta ma koobi karno ha labanlaamina ha ka dhigina deeqdan hadda aan ka qayb galo shaqsiyan aniga oo gabdhuhu ay ku deeqeen maanta kow maaha dhowr jeer oo hore ayaan ka qayb galay mar dhar iyo caagadaa waa ka qayb galay mar lacaga waa ka qayb galay lama xisaabi karo hadda markii saddexaad iyo markii afraad waxay tahay ma aqaane ayaan ka qayb galay oo ay gabdhuhu ku deeqeen jahaadka ku deeqeen oday iska reermiyayaan haye inta aan maqanahaye ay ku deeqayaanna lama xisaabi karo gabdhaha kalena soo tashkiiliya ee walaalaheena ee eedooyinkiina ee walaalihiina ee magaalada jooga inay idinku daydaan oo idin garab siiyaan soo tashkiiliya intaa haddaan ka gudbo wiilashaa dadkaas oo gaaladaas waxaan u malanayaa sadar muuqdaa su'aalka dhan way arkaan inta hadhay wiilasha hadhay ee soomaaliyeed ayaan farriin u diraya waxaan leeyahay ilaahay baan idinku dhaariye waxaad difaac u noqoteen shayddaan waxaad difaac u noqoteen gaal waxaad difaac u noqoteen wax xun oo adduun iyo aakhiraba aad ku seegteen aakhirana waxay idinkama horreeyaan adduunna waad ka tagteenoo bakhtigiinna waad ki meelaha foorfooranay ilaahay baanu idinku dhaariye soo toobad celiya oo ilaahay kitaabkiisa u soo noqda wallaahi haddii cid kale aad la heshiisaan inaydan guul arkayn inaydan nasri arkayn inaydan janno arkayn inaydan ciqaab mooye iyo cadaab mooyaana wax naxariis aydan arkayn haba yaraatee laakiin ilaahay had u noqotaan u toobad keentaan ilaahay waa qufuura raxiim waa raxmaan waa cafiye cidduu rabuu cafiyaya waxaan shirki ahayn oo shirki isaga wax lala wadaaj waabaad la wadaajiseen oo isaga shirki waad ku jirtaanoo waabaad la wadaajiseenoo waxaad tidhaahdeen dastuurka qabiyo qoraalka ah kii ilaahay baa meel yaal kitaabkii ilaahay baa meel yaal sunnihii nebi maxamed baa meel yaal maxaad tiadan ku dhaqmaysaan dastuurka qabiyo qoraalka xa lagu xoojayna qodobka sagaalaad firqada sideedaad shan iyo labaatankii luuliyo haye goormay soo degta ilaahay ma amray yaa diray yaa soo sheegay ba lagu xoojeeya qodobka sagaalaad afarta jannaayo haye ciqaabta xeerka ciqaabta wuxuu qofkaas uu xukun ugu yeeshay caynkaa iyo caynkaa ilaahay baan idinku dhaariya ma xukunka ilaahaybaa mise waa xukun uu leeyahay shaydaanka daaquudka ee halkaa taagan ee maraykanka ah xukunka daaquudka weeye ninkaasu marka shirki wuu ku jiraa oo xukunkaa daaquudkuu qaatay kii ilaahayna bidixdu ka tuura kii daaquudkana midigtuu ku qabsaday wuuna ku dhaqmayaa qodobka xeerka ciqaabta luuliyo janaayo feebara waxaasay ku wada magacaaban yihiin qaala allahi qaala rasuul midna ma ku jirta marka haddana ayadoo ay saa ku jiraan ilaahay waa qafuurraxiim wuu cafin karaa wuu u dembi dhaafi karaa waayo hadda gaal weeye gaalla markuu soo noqdo oo gaalnimo ka soo baxo adee asaxaabihiiba meeqaa soo muslintay oo asxaabi shaliila noqday ilaahay waa u dembi dhaafi karaa waxaan leeyahay ilaahay u noqda ilaahay u toobad celiya hablaha soomaaliyeed iyo mujtamaca soomaaliyeed meelay joogaanbana waxaan ugu baaqayaa gabdhahaa ku dayda gabdhahaa ku dayda jahaadka iskarab taaga annagu dhallinyaro iyo odayaal iyo wiilal jahaadka waa lagu jiraa gabdhuhuna way ku jiraan ha lagu daydo gabdhahaas boqol xabo ma dhammasaan malaynayo ama boqol iyo konton ma dhamma laba kun oo xabbaana magaalada ku sugan inay idinku daydaan baan ilaahay ka baryaynaa inay maaragta iskiin garab taagaan baan ilaahay ka baryanaa inay dhaqaalaha saaad u hurteen ay u huraan baan ilaahay ka baryanaa jahaadkanna waa tegey waa fiday waa fogaaday waa baxay waxaad haddaad moodeen meeshaan yar oo buulamareer in gaala fadhido oo jahaadka uu cankabuud yahay xaaraan bay ka tahay kiiniyuu jiraa oo liibiyuu jira meel uusan caalamka ka jirin jahaadku ma jiro jahaadka wiilashan soomaaliyeed maaha keliya maaha islaam oo dhan baa jahaadka wada innana waa garab taagannahay waana ku shahiidi doonaa naf iyo maalba waanu bixin doonnaa insha allah saasaanu inoo ballana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qaybaha dhexe ee barnaamijka dhugu xawareysiyid ayaan markan ku sii dhownahay qabiilka shiikhaal ayaa muddo soddon maalin ah waxa ay ku kulansanayeen degmada jilib iyagoona inta badan qaadanaya casharo diini ah beesha shiikhaal maalmihii ugu dambeysay waxay ka arrinsanaysay bedelidda suldaankii hore iyo sidoo kale doorashada mid cusub ugu dambeyntii kulanka wuu soo dhammaaday iyadoona odayaasha ay soo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban waxaanu ku bilaabaynaa bayaanka
بسم الله الرحمن الرحيم ujeedo bayaan ay soo saartay beesha sheekhaal kadib dowro socotay muddo hal bil ah kaasoo ay barbar socotay kulamo u dhaxaysay beesha sheekhaal waxaana u dhammaa dhammaan waxgaradka iyo nuqabada beesha sheekhaal ee degta walaayada islaamiga ee jubbooyinka gebagabadii waxaa lagu heshiiyey qodobadan soo socda oo ka kooban ilaa laba-iyo toban qodob kow waxay beesho ay ku heshiisay in ay doortaan suldaan guud lana ilaaliyo midnimada beesha lana fuliyo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey lagana fogaado khilaaf dambe labo waxay beeshu si wada jir ah ay isugu raaceen una doorteen suldaan guud ee beesha sheekhaal ee degta walaayada jubbooyinka suldaankaasoo magaciisa la yidhaahdo suldaan shuceeb yunis ibraahim koosaar saddex waxay beeshu ku heshiiyeen in sare loo qaado tacliinta iyo dacwada deegaanada ay degto beesha ayna furtaan macaahiid iyo madaaris ay ku midaysan yihiin afar waxay beeshu isku raacday hirgelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka shan beeshu waxay ku baaqaysaa in dagaal jihaad ah lala galo gaalada xabashida ee doonaya in ay boobaan hantida iyo badda ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed lix waxgaradka beeshu waxay caddaynayaan inaysan beesha matalin kuwa la safan gaalada iyo murtadiinta ayna beri ka tahay cid walba oo cadowga la safan toddoba beeshu waxay caddaynaysaa inay mujaahidiinta ku garab istaagayso naf iyo maal dagaalka ay kula jiraan gaalada iyo gaala raacyada sideed beeshu waxay ballanqaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka sagaal waxaan kaloon ku baaqaynaa in si wada jir ah looga hortago dhammaan shirqoollada cadowga u soo maleegayo muslimiinta ku dhaqan bariga afrika lagana hor istaago boobka hantida ummadda toban waxaan ugu baaqaynaa qabaa'ilada soomaaliyeed in ay ku midoobaan kuna walaaloobaan ku dhaqanka iyo hirgelinta shareecada islaamka kow iyo toban waxay beeshu bogaadinaysaa xamaalaadkii dacwiga ee deegaanada beeshu ay degto laga fuliyey iyo dacwaadkii loo qabtay nuqabada iyo waxgaradka beesha sheekhaal labiyo toban ugu dambayn murtiyeedkan waxaa ku saxiixan dhammaan waxgaradka iyo salaadiinta beesha sheekhaal ee degta walaayada jubbooyinka kuwaasoo gaaraya ilaa lixdan iyo saddex oday haadaa waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wsala allah wslam calaa bayaanka haddii aynu halkaa uga gudubno kulanka beesha shiikhaal ay lahayd waxaa ka hadlaya culimo iyo sidoo kale nabadoono iyo wulaad waxaan ka bilaabaynaa sheekh balli iyo sidoo kale sheekh cabdulwaaxid durustaas aad qaadateen inaad si jiddiyaay oo dhaba oo aad u xambaartaan aad ehelkii iyo gurigaagii geysid aad ogaatid waxaad soo xambaartay diin inay tahay dadkii aad ka dhalatayna aad adigu aad gaarsiisid sidaas haddii aannu yeelno dhammaanteen juhdigaas iyo dadaalkaas wuxuu noqonayaa mid midho dhalay ruuxa shareecada islaamka markii lagu xukumo aan ku qancin laa yuuminu iimaanka kaamilka ah xilli adag baa la maraya oo jihaad ah oo weliba nala soo hunguriyeeyey nala soo damaaciyey waad maqlaysaan saylax iyo lughaya waad maqlaysaan waxa weye duruus badan baad qaadateen inaad ogaataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha idin waafajiyo waana idinka muuqataa cilmigaasi uuse xujo idinku noqon bandhiga oo geeya ilaahayna subxaanahu wa tacaala himaarta iyo miraha ilaahay waa idin siinayaa naftayda itiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwa allah waana midda lagu liibaano fi dunyaa waalaakhira fawaa'id badanna way leedahay intaa kadib dowladdii maalmahan khiyaarta iyo beesha u socotay oo maanta la marahay gebagabadii dadka hadda meesha fadhiya waa khiyaartii waa nuqabadii beesha shiiqaal waxgaradkii baa maanta isugu yimid dowr bay leeyihiin nuqabadu oo ilaahay waaba ka hadlay subxaanahu wa tacaala naqiib qur-aanku waa ku jirtaa ilaahayna ballan iyo beecuuba ka qaadayba walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wa bacadnaa minhum utnay cashara naqiiba waxaana quduu u ah nuqabadii asxaabta dad beelaha hoggaamiyay lahaayeen dadkaasaa marka qudwo idiin ah sida sacad ibnu mucaad oo aad garanaysaan iyo sacd ibnu cubaada iyo muxuu ahaa humaamat ibnu uthaal iyo ragga noocaas ee akhyaarta ah ayaad ku dayanaysaan kuwa kalena way jiraan ogaada oo ayagana ummadda meel xun ka hoggaamiyey naar u horseeda abujahalba reer buu hoggaaminahay reer buu aday u ahaa musaylimatulkadaab nebinimo sheegtay reer buu hoggaaminahay waxa weye umaya ibnu khalaf iyo shayaadiintaas reeray hoggaaminhayeen laakiin maanta alxamdulilaah meeshuu ilaahay idiin doortay iyo meeshaad ku hoggaaminaysaan waa meel aad u qaybo badan ummaddu waa inay leedahay mabaadi inay leedahay w ummaddu waa inay midaysan tahay ummaddu waa inay tahay ummatuljihaad
kuwaasi waxay ahaayeen culimmadii ka hadlay kulanka beesha shiikhaal intaas kadib intaa kadib waxaa hadlay suldaankii hore ee beesha iyo sidoo kale mid ka cusub oo ay dooratay beesha shiikhaal ee jubbooyinka waxaa ku horumaraya suldaankii hore ee beesha shiikhaal sidoo kalena waxaa xigi doona suldaan shucayb oo hadda ay beesha shiikhaal ee jubbooyinka duubatay
marka hore waxaan u mahad celihaa allah subxaanahu wa tacaala marka labaadna waxaan u mahad celihaa walaayada jubbooyinka oo u horeeyo waaligaynna sheekh maxamed awow cabdalla waxaan maaragtay halkan ka salaamayaa beesha shiikhaal oo iidana maaragtay halkan goobjoog ka ah beesha shiikhaal waxay qaadatay dooro bil ah dooradaas oo maaragtay lagu akhriyey maaragta ruus kala duwan oo ugu horeeyo kitaabka qur-aanka kariimka alxamdulilah ilaahay maadiis meeshaas waxaa laga faa'iiday cilmi tiro badan mid hore loo haystay iyo mid maaragta gadaal laga faa'iiday intaba waa la helay dowladaas waxaa noo xigay hay-ada maaragta kulamo socday muddo iyadana maaragta wadatashi ah kulamadaasoo maaragta hadda laga akhriyey bayaankooda meeshaan kulamadaas beesha sheekhaal waxay ku heshiisay inay doortaan suldaan cusub oo ku hogaamiya shareecada ku dhaqanka shareecada islaamka anigu waxaan ahay suldaankii haayey suldaanka la doortay ka hor hoggaanka haayey muddo shan sano ah alxamdulilah ilaahay mahadiis wixii aan qaban karay waa qabtay ilaahayna wuxuu i waafajiyey maadaama ay maaragtay beeshii tashatay kuna tashatay hoggaan guud mas-uuliyaddii aan hayana waa wareejiyey iyadoon cid iqasabta jirin cid maaragta xukumaysan jirin cid cuqdad lahayn caloolxumo lahayn ayaan midnimadaas beesha aniga aan ka dhashay oon mas-uuliyadda u haayey ay isku raacday awgeedaan u tanasulay hoggaankii aan doorananaxayd waxaan ka rajayhaynaa hoggaan barakaysan in ilaahay nooga dhigo ilaahay kitaabkiisa inuu nagu hoggaamiyaan u doorannay annagana waa ku garbataagannahay haddii ilaahay yidhaaho maanta ka bacdi waxaan ka mid ahay odayaasha beesha sheekhaaleed alxamdulilah ilaahay mahadiis wax alla wixii maaragtay lagaga soo baahdo amba suldaan ha iga baahdo amba beel ha iga baahto amba walaaya iga baahatana diyaara iga yihiin بسم الله الحمد لله الحنان المنان الحمد لله القدير الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن ولا ليال إله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله نستاجيي ننوليي مركان لمن كذب الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حقي سانا والله بندونا إلهي إذمكي أن ولالكي بيشي markay garatay inay xilka ka wareejiso ana ay ugu soo wareejiyeen xilkii waa aqbalay ilaahay hortiisaan laisku weydiin doonaa amaam allaahi waa nidaama waa shallayto ma ahan wax fudud waxay ugu soo wareejiseen ilaahay dartiis waxaan idinku weydiisanayaa inay igu kaalmaysaan inay igu kaalmaysaan idinku weydiisanaya ilaahay dartiis aadan ikhiyaanin ikhudlaaminin inaaday khudlaaminin dhammaantina waa u samanaya mas-uuliyaddan rijaalan wa nisaa saqiir iyo kabiir ilaahay idinku weydiista iska ogaada hadda waxaa ii dhiibtaan oo mas-uuliyad ilaahay hortiisa isku weydiin doonaa idinkaa ii dhiibay soo saaray bartaan idinkaa isoo joojiyey reerkayow ilaahay ka cabsada iima soo dooran aniga inaan soomaha idiin riixo haddaba baan usama sheegayn iima soo dooran inaan islaamka ilaahay idin dulmiyo ee deriska ah waxay ii soo doorateen kitaabkaas ilaahay inaan isku maamulno ku qanacno u xukun tagno maamulka islaamka gacanta noogu hayno waxaan leeyahay ilaahay subxana wa taala ha barakeeyo miitaalkoodana allaha badiyo raayadta wixiitana kor allaha ka dhigo midda cadowguna allaha hoos ka dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa ka gadaal qaar ka mid ah odayaashii ka soo qaybgalay kulanka ayaa markan hadlay bahweynta sheeqaaleed ismaqal is-adeec aa ilaahay siiyey si calool furan ayaa iskugu timid waxay isku qabtay isku cafisay tanaasulaad bay samaysay ilaahay dartiis bay u samaysay annagoo muwaafaqe ah toonfiiq ah hal waddo isla maraayo ismaqal leh inaan nin ma aragtaa hoggaan noo ah aa u wada dhannahay aa u midaysannahay aa ku kalsoonnahay kitaabka ilaahay nagu hoggaamiyo inaan samayna isku afgarana aa go'aankeeda qaadan ilaahay toonfiiqda waa na helaysiiyey bahweynta shaqaal waxay go'aansatay ee isku afgaratay ee muwaafaqo ku tahay shuceeb suldaan ka dhigatay waxaan ku ballannay inaan ilaahay dartiis iyo kitaabka qur-aanka aan ku garab istaagna suldaan shuceeb suldaan adigana waxaan ku leeyahay waxaan kaa rabna kuu keennay annagu dana kale ma ahan waxaan ka rabnaa qabiilkan iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ay isku xirto waxaan kitaabka ahayn suldaan nooguma ihid annaguna waxaan kitaabka ahayn ehel kuguma nihin mana iska ogin waxaan kaa doonayn waxaa waaye kitaabka allah raxmaanka inaad nagu xirto kuna dhaqanno suldaanow naguna dhaqdid wixii intaa ka baxsan ciddii shiiqaaloo kuula timid dulmigeedidaa iska leh waxaan leeyahay haddaan shiiqaal nahay wiilka ilahay dartii aan u keennay ilahay dartii aan ula shaqayno anoo ku hadlaya afka beelweynta sheekhaal waxaan kuu dhiibna maaha dastuur berrina qodob la tuuray mawshiin inta lagaa keeno lagu riday maya kitaabka qur-aanka kariimka inaad nagu hoggaamiso raaya islaamkana aan doon qaadaan ilaahay kuma danayaan annagu kuu doorannay waswaas iyo shaki iyo haddii ilaahay caloolxumo xagga iska dhig dhexda dhuuqso beesha sheekhaal waxaan waxaan kaa rabnaa sidii beelaha walaalahana ansaarta sidii beeshta waa isla abgaal maxmuud hiraab dadka lamid ah afar iyo labaatan sanaad yahan dhegaysanaa beelana la mid eh naga hanti badneen naga hub badneen naga rag badneen yaa lambar one ku soo baxay jihaadka kuwaa ninka naga dhigi lahaa oo kaga hormar in aad i noqotaan rabnaa annaga bil duuro ayaa halkan ku dhammaysanay khayr fara badanna waa naloo akhriyey oo tafsiirka ka mid yahay tawxiidka ka mid yahay ee, kita- toddoba kitaab oo maaragtay oo ay ka koobnaayeen ilaahayna wuu isku kaaya keenay ilaahay baa na waafajiyey uma waxaa sababteeda lahay abu cabdalla suldaan guud ee labada jubba ah Ee, suldaankaas waa suldaan aan ku midaysannahay haddaan sheeqaalnahay aan rabno muslimiinta inaan kula tartanno khayrka iyo jihaadka ee, maaragtay inaan kula tartanno inaan rabno- aan rabno waay
haddaan nahay beesha sheekhaal waxaan doorannay suldaan shacaab annagoo magaca sheekhaal ka kulusan waxaan towfiiq ku nahay inaan isgarab taagno walaalkaynu kitaabka allana aan isku garab taagno gabagabada kulanka waxaa soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla waaligu wuxuu dardaaran siiyey qabiilka shiikhaal awalan allah subxaanah wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa beelweynta shiiqaal ee muddadii bisha ahayd halkan ku jilib xirnaa ayagoo iskaga kala yimid meelo kala duwan una yimid laba qadiyadood midda hore waxay beeshu iyo odayaasheeda inta badanba ay halkan ku qaateen dowro socotay muddo bil ah oo run ahaantii aad iyo aad looga faa'iidaystay duruus badanna laga bixiyey ayadoo horey aan u ognahay deegaanadu beesha ay degto in muddo toddoba bilood ah mar saddex bilood marna laba bilood marna laba bilood in lagu bixiyey juhdi weyn oo olole dacwiya deegaanadaasoo dhanna laga waday boqolaal ducaad ah ayaa halkaasi shaqada ka waday ilaahay mahaddi waa ay soo gebagabowday kadibna waxaa lagu xijiyey in deegaanadaasoo dhan nuqabadii beesha in dowro loo furo ilaahay baana waafajiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin codsigana waxa uu ka yimid isla beesha wilaayaduna way ajiibtay halkaasna waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala uu us- ku suurtageliyey in dowro muddo bil ah loo furo nuqabada deegaanadaasoo dhan muddadaasna alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad bay uga faa'iideen waxaan leeyahay dhammaan intii dowradaas qaadatay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro macallimiintii bixisana allaha ka abaalmariyo dhammaanteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala hanugu il- macnaha hanugu ilhaamiyo hanana waafajiyo ku camalfalkii cilmigii la bartay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo Een, kadib markuu dhammaaday dowradii ay dhammaatay waxaa ku xigsaday kulan ballaaran oo beesha u qabsoomay kana furmay degmada jilib waxaana iskaga kala yimaadeen beeshu min salagle ilaa iyo saakow ilaa iyo jilib jamaame kamsuuma ilaa iyo kismaayo iyo aagga baqdaad iyo hoosingow ayaa laga kala yimid waxaana wufuudda halkaa ka kala timid ay gaaraysaa ilaa iyo lixdan iyo dhowr nuqabo ayaa meelahaasoo dhan ka kala yimid dowradii kadibna shir ballaaran baa furmay shirkii ballaarnaa ee beesha u dhexeeyey oo waxa weeyaan lagu turxaan bixinayay khilaafaadkii ka jiray beesha dhexdeeda waxaa halkaa ku soo gebagaboobay run ahaantii shirkii midnimo ballaaran baa halkaasi waxa weeye ka soo ifbaxday beeshana heshiis ayay waxa waxa weeyaan halkaa ku gaareen Een, qodobadii ka soo baxay kulankii beesha ee ballaarnaa waxaa ka mid ah in ay doorteen suldaan guud ayna u doorteen suldaan shucayb yunis ibraahim ayaa waxa weeye loo doortay suldaanka guud ee beesha sheekhaal waa nin ahludiin ah waa nin waxa weeyaan adeeradiis iyo dhammaan la wada garanayo dad waxa weeyaan ee, nabadoonno ay ugaasya ka soo jeeda midnimada maanta beesha ay heshay ay waxa weeyaan ku midowday suldaankaas guud alxamdulilah rabbilcaalamiin horeyna beeshu waa u midaysneyd laakiin sida hadda la iskugu waafaqay ee, dhammaan ay waxa way u soo dhoweeyeen ilaahay subxaanah wa tacaalana ha idinka abaalmariyo si gobanimo leh sharaf leh dadnimo leh Een, waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in halkaas laga sii ambaqaado suldaankana inaan halkaa looga harin garba ayaad u samayseen oo dhammaan jifooyinko dhan ayaa waxa weye rag laga soo doortay oo garba u ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si fiican loola shaqeeyo dhammaanna sidii loo doortay iyo sidii wanaagsaneed ee loo doortay inaad waxa ula shaqayseenna waa idinka rajaynaynaa ula shaqaysaan ilaahay subxaana wa tacaalaana ha idiin fududeeyo inta hadda ka dhiman shaqada waxaa kaloo beesha ay ballan qaaday inay furanayso horeyna u ballan qaadeen haddana ay ballan qaaday machad hadda dhismihii waa u dhammaaday waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdana in machadkaas sida uu ku furmi lahaa aad ka shaqaysaan sidoo kale waxaad ballan qaadeen in deegaanada dacwadii la bilaabay inaad sii wadaysaan waad ballan qaadeen waana idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala halkaa ka sii ambaqaada jazaakum allahu khayran annaguna garab iyo gaashaan baan idinkugu nahay suldaankana waana soo dhowaynaynaa waana la shaqaynaynaa ka wilaaye ahaan halkaasna waxaan ku soo gebagabaynaynaa kulankii iyo dowradii waxa weeye u socotay beesha sheekhaal oo run ahaantii wanaag badan iyo meeshan farxad badan iyo reynreyn badan iyo waxa weeyaan bogaadin badan halkan ay ka dhacday dad badanna ay meeshan isku cafiyeen beeshana ay ku ducaysatay ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxaan ka baryaynaa deegaanada iyo dhulka iyo waxa weeyaan beeshu ay degan tahayna ilaahay inuu barakeeyo barwaaqada iyo wanaagga iyo ducadana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka aqbalo ayaan ilaahay uga baryaynaa suldaankana inuu ka dhigo suldaankii lagu raysto ummadoo dhan ay ku raysato oo waxa weeyaan lagu dego oo dal iyo dunyaba ay waxa weeyaan ku barwaaqoobaan allah ha ka dhigo ilaahay ha ka dhigo suldaan waxa weeye nabadeed suldaan waxa weeyaan guul iyo maxaa la nasri iyo maxaa la yidhaahdaa wanaag badan u horseeda ummadda muslimka ee dariska la ah iyo muslimiinta meel walba ay joogaan iyo beeshaba kii khayrka u horseedi laha allah ha ka dhigo suldaan diimeed oo diinta ummadda ku hogaamiya ee ka celiya baadilka una horseeda dacwada iyo diinta iyo waxa weeyaan macruufka iyo wanaagga kana reeba xumaanta allah ha ka dhiga beesha waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala sida uu ballan qaaday suldaan diimeed ee ummadda ku dhaqaya sidaan horeyna uga barannay suldaan diimeed dadka ku dhaqaya diinta ilaahay u horkacaya diinta ilaahay waxa way ku hogaaminaya diinta ilaahay dhammaanna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad diintaas ugu kaalmaystaan diintaas aan idinku waan idinku dhaqayaa uu idin yidhi inaad ugu kaalmaystaan watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan inaad iskugu kaalmaysaan samafalka iyo alla kacabsiga aydin iskugu kaalmeen waxa weye itmiga iyo dembiga iyo cadaawadda meel walbo khayra ummadda inaad hurmuud ugu noqotaan baan idinka rajaynaynaa saadba horay u ahaan jirteen awowyaashiinna ay ahaan jireen ummadda soomaaliyeedna ay idinkaga baratay halkaas ka sii wada ilaahayna ha idin waafajiyo dhammaanna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waddada aad qaadeen waddo barwaaqa oo khayra oo wanaaga weeyaan halkaas kaga sii socda annaguna kaalma idinkugu nahay insha allahu tacaala فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhan waxaa wareysiyay dayan dhegeystayaal ku sii siqaynaa dowladda itoobiya waxa ay qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiiskii ay ku qaadanaysay badda soomaaliya sidoo kalena tallaabadan waxa ay ku bahdishay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ee uu hogaamiyo xasan gurgurte dowladda xabashida itoobiya waxa ay qaaday tallaabo kale oo ay ku doonaysay inay ku xalaaleysato badda soomaaliya ee bishii lasoo dhaafay oo u saxiixay muuse biixi wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adisababa ayaa sheegtay in waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay kala hadashay in muranka ka dhashay heshiiskii yabeey axmed iyo sidoo kale maamulka somalilan aan la caalamiyeenin males alem oo ah hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in codsiga ay u gudbiyeen uu dhigayo in kiiska ku saabsan muranka badda loo daayo ururka igad iyo sidoo kale midowda afrika waa laba urur ay aada uga baqdo dowladda federaalka kuwaasi oo hadda gacanta ku haya masiirkeeda sidoo kalena ugu goodin kara wax alaale wixii ay doonaan hadalka itoobiya marka aad fiiriso waa mid lagu bahdilayo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho sidoo kalena ay ku doonayaan in ay ku xalaaleystaan badda soomaaliya hadalka itoobiyaanka ayaa ka dhigan in arrimaha soomaaliya aysan ku habboonayn in ay qaramada midoobe kala hadlaan dhinaca kale safiirka adisababa u fadhiya muqdisho ayaa shaaciyey in heshiiskii muuse iyaabey axmed uu horumar u horseedayo itoobiya
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka waa dhuuxah idaacadda islaamigana waa alfurqaan qaybihiisa dambe ayaan markaan isla soo gaarnay aan soo qabanno qodobka ugu dambeeya alkataa'ib alikhbaariya waxa ay baahisay muuqaal kooban oo lix daqiiqa soconaya kaasi oo muujinaya isku soo bax ballaaran oo ka dhacay qaybo ka mida walaayada islaamiga ah ee galgadood waxaa looga soo horjeeday damaca xabashida etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya isku soo baxa waxaa kasoo muuqanayay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada abwaanta kow iyo sidoo kale abwaan kale ayaana gabaya ka tiriyey qaar ka mid a haweenka ayaana sidoo kale isku soo baxa ka jeediyey kelimaad culculus
يا ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا تريب ركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار يا ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا تريب ركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الله أكبر الله أكبر الله أكبر dadka muslimiinta ah sharafta badan ka soo qayb gala xafladdan qiimaha iyo qaayaha weyla ka tu- turjumaysa islaamka waxa uu ahaa jiray iyo wuxuu hadda yahay gaalo waxay ahaa jirta iyo waxay hadda tahay adduunka jiilba marow soo maraa jiilka hadda jooga waa inuu islaamku muslimiinta hore waxay la soo mareen iyo saraday u qaadeen ununkuna aan u qaadno amxaaro kii ugu horreeyana waa siray ka u dambeeyo abeeyana waa sire yahay ayagoo siranaana qiyaamadu qumi doontaa insha allahu tacaalaa intay islaamka rabaan inay baabbi'iyaan inay cagta hoos geliyaan gaalo kii ugu kafirsanaayo oo ugu horreeyey amba kii ilaahnimo sheegta sida fircoon iyo kayrkii weligood waxay doonaayeen diinta islaamka inay dhulka gasho kufriguna sarreeyo allana waa diidey annagana abaynaa abaynaa abaynaa abaynaa wallaahi billaahi tallaahi waa diidya ilaahay inta ilaahay wax ka rabtee janna ka rabtay naarna ka magangelaysana waa diidday waa diidnay waa diidnay soomaalida waxaan kula talinayaa aan ka mid ahay cadowtooyada ito gaala inay horta qaadaan boqolkiiba boqol midda ethoobiya waa midda noo soo xigteena inay awowyaashaana iyo kuwa ka sii horreeya ee colaad naga dhacaysaya cibaada ka dhigta waa nu cibaada colaadoor ilaa ay ka islaamaan ilaa ay ka islaamaan ee walaalaheenna fi diin ay noqdaan
insha allah halkan tix yar gabay ah ayaan ka soo jeedi doonaa war dhalinyaro dhammaantiin warbaani dhacsinay ka dhidhiyo amana dhaafo waa dhawaaq nin soo dhiibtay taariikhda meel dheer dhacdaa loo dhaghayaye maamaahdu gabayada dhacdane waa la dhuucaye war dhulkii hooyo cadowba dhacowgaaluu soo dhoofay dhabbihii haqdaa diintii oo ugaal ku dhedheelay dhalinyartii dhambaa laga cuno dhoondhon buulayay dhardhaar ruuxa lagu qaada iyo dhowbuu bansarnay dhol yaray hablihii dhalanyarow gaal dhibaateeyey dhaqaalihii dhulkeen soo galo ugaal ku dhefyooday dhulka dhaahir noqonba intay dhooban tahay gaalo dhulka dhaahir noqonba intay dhooban tahay gaalo annagana dhashiikiyoo dhaxlaab dhinacii aan sarnay inaan dhimaana maye ma dhihin gaaladaan dhaafe dhaxalkii habkeen nimaanka dhaacaysayn ku dhabnaye dhaxalkii habkeen nimaanka dhaacaysayn ku dhabnaye dhadhalal adduunyada rag bay diinka dhoomisaye adduun lagu ma dhaafe dhadhaar maalin lagu saaro dhabcada lagu xera markaa ciidda lagu dhowbo dhaqaalihii wax dheef male adduun waxaad ku soo dhaaftay ilaa dhowrahay ka cabsadee dhiciya diintiinna
بسم الله الرحمن الرحيم bagidada amxaaroy baadu waa itaqaane damacu waa balaaye been baad hur moodee waddankeena ballaaran baled beerbad iyo berri haddaad ba ila moodeen bakhtigaaga waan karin cashirna waan ku barayaa baabulaha libaaxiyo shabeel boodo dheeriyo bisad iyo waar midkaa tahay berri aad ku ogaato sidaan xabashi baarlihi sidaan xabashi boorlihi mar dambe ugu bareerin bulshaweynta islaamka duruustan bixinaayo kii hore ka sii baan beeri qaatayaashii cadowga sababa haystow qaadashadii baddaanii bilaahan ku dhaartee ku badbaadi maysiin warkayaanan badinine kufri baaraweyn iyo bah intii la wadaagta waxaan ugu bishaareen ballankeenu inuu yahay baaqii shiikh caldheeri iyo shiikh bahad warsame ruuxii ka bayrow bagidada amxaarada berri kama harayside ciiriinka sii baro ففي الصومال فرسان وأسد حماة قابضون على الزناد غضبه ازدادي نار ازدادي نار تريب ركانا ثوارا ضد الأشرار ضد
kuwaasi waxay ahaayeen reer galgaduud oo ka soo horjeeday damaca xabashida etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya barnaamijkan waxaa wareysiyada intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa kan imdalamadintaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي